Kulun ku saabsanaya xog ururinta iyo saadaasha cimilada si wallanku ka wada lahaya dhibaatooyinka beeralayda gaar ahaan abuurka iyo weliba ku qayb galaya xubno ku dareera wasaaradda beero shirkado ka shaqeeyana beero iyo iskaashatooyinka beeralayda koonfur galbeeda onkoreynta iyo weliba goobta ku hadalaya kusimaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda koonfur galbeeda xasan sayid cali usoona aan ka baaqay beeralayda dhammaan iyo iskuduwayaasha beero iyo kordhiyana walhasaarowka dalagyada ka bahayana deegaanada koonfur galbeeda waxay door muhiima ka qaadanaysaa xogta wasaaradda in ay hesho degmooyinka heerka ay gaarsiisan tahay haddee dhibaato jirto dhibaato intay la eg tahay hadduu horumar jiro horumarka intuu la eg yahay iyo dalaga beeraha wax soo saarkiisa iyo qiimeyntiisa si wax walbaba iyo ascaarta suuqa uu ka joogaba dalaga beeraha oo kasoo go-o saru kac maa jiro hoosu dhac maa jiro hadduu ayax jiro wax walba wixii jiro runtii waxaa tihiin garbaha wasaaraddu ay ku biibto adin kaga mahad celinaynaa runtii wasaaradda beeraha waa xibin ka mid ah wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn dowladii dhexe oo federaalka idinkana waxaad ka dhawaajiseen inaad la shaqeysaan wasaaradda beeraha wixii oo shaqo ah owliyaday kale leeyihiin anaga markaa aan xafiiska nimid waxaan ugu nimid iskuduyaal oo deegaanada koonfur galbeed dhan ka shaqeeyo oo xitaa aan aqoonin wasaaradda beeraha ee koonfur galbeed xafiiskeeda aan aqoonin wasiirkeeda aqoonin agaasimaheedana aqoonin taasoo kale annaga ma dhaheyno shaqo waa waxaan leenahay waa shaqo la qabtay laakiin la baalmarsiiyey meeshii iyo ciddii ehelka u ahayd waa la xisaabtanay aragtaan wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha technicalka guud ahaan inaad barataan aaday u qurux badnayd markaas waxaa aad faa-iidi lahaydeen waxaa anaga faa-iidinay idinka faa-iidna maanta maanta iyadoo shirka uu yahay mid common ah ujeedka aad u imaateen iyo tababarkii iyo aad u imaateen marka taas waa loo baahan yahay runtii waxyaabaha annaga aan isticmaalaynay ka mid ahayd markii daadadkii badnaa sanada hore markii uu yimid xogta aadka loo hadalhayay waxay ahayd xogta la bixiyey southwest oo kale aadaa loo isticmaalay in maadaama daadadka meesha ka dhaca ay inta ugu badnayd roobka da-ay intuu la egyahay waxay ahayd xog rasmi ah oo laga helay technicalka iyo qubarada wasaaradda beeraha marka haddii roob yaro jirtana isweydiin ma laha marka waxaan leenahay waadin ku faraxsannahay wixii dalab ah aada soo gudbiseen iyo baahidiinana waa laga jawaabi doonaa dabcan mar kastaba waxaad la xiriirtaan djga agaasimaha waaxda irrigationkana dabcan waa joogaa taasi baahidaasna waxaan rajeyneynaa insha allah in laga fariisto sidii markaas ay suurtagalka ahna looga jawaabi doono haddii alla idmo